wararka laga helayo gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidan ka tirsan dowladda soomaaliya kuwa amisom ay ka soo baxeen saldhig military oo ay ku lahaayeen deegaanka radayo oo qiyaas ahaan toban kilomitr u jirta degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose aadan cumar madoobe oo la hadlay idaacadda shabeelle ee muqdisho ayaa sheegay in xeelad militari ay ugu soo baxeen ciidanka dowladda iyo kuwa amisom saldhigaasi ay ku lahaayeen duleedka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in dhowaan ay qorsheynayaan ciidanka dowladda iyo sidoo kale kuwa amisom inay bilaabaan howlgallo deegaanada hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose looga saarayo dagaalyahanada al-shabaab taasna ay tahay sababta ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ay u soo baneeyeen fariisinka ay ku lahaayeen deegaan toban kilomitr u jira degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose walaalo baraawe isku maana imaan ciidankii xeradii ay kasoo baxeen xero u dhow ayay biiriyeen maalmaha soo socdaan dagaal wajahayna aaweed ayaa halkaas loo biiriyey fadhigii hore waxay ahayd difaaci ahayd markan weerar ayaan isku jahaynaa walaalow intaad ka warqabtaba shabaab hadda ka hor waxaad ka wareysaa kullay markaas waa aad joogta soomaaliya kama ada maqlin soomaaliya oo dhan ba saddex degmo shangaani ahmar weyne ahmar jijab iyo madiina usoo harta intiiba waa laga saara hadeerna waxaan ku rajaweynaa in laba kun sideed iyo tobanka hordhaciisa soomaaliya oo dhan ba shabaab laga waayaan rajahayna